bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين amا bعd qala الإmam abu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى bab الnahyi عan rfc الbصr إlى الsmاء fi الصلاة baabu nahyi iska reebidii cadaynteedii ayuu u baab yahay ama xadiidka kusoo arooray can rafci اlbasari aragga kor u qaadidiisa ila samaai samada xaggeeda loo qaado fi salaati salaada dhexdeeda wabilisnaadi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciidin wa shucayb ibnu yuusuf can yaxyaa wa huwa bnu saciidin alqaطaan can ibni abi caruubata can qataadata can anas bni maalikin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaala maa baalu aqwaamin nebigu waxauu yihi dad xaalkoodu muxuu yahay yarfacuuna absaarahum aragyadooda kor yeelayo ila samaai naxwa samaa'i samada xaggeeda u kor yeelayo fii salaatihim salaadooda dhexdeeda fashtadda qowluhu qowlkiisii ayaa darnaaday fii daalika kaagaas ku saabsan xataa qaala ilaa uu yidhi layantahunna way ka joogayaan oo ka joogayaan can dalika kaagaas ow amase latukhtafanna waa la dafayaa absaaruhum aragyadooda xadiidka marka de nahyiga tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooda waa daahir markaa nebiga dad wuxuu arka markay tukanayaan kor fiirinayo markaa buu sidan ku yidhi maa baalu aqwaamin sidaasuuna u badnaay nebiga marka uu dad wax qaldan inuu ka celiyo iyo uu rabo inuu yiraahdo maa baalu aqwaamin war dad xaalkoodu waa maxay waxay waxaa samaynaya qofkiina waa isgaranayaa mana la ceebeynin oo dadkaasuu ku dhex jiraa aqwaamtaas la sheegayo sidaasna marka waa usluubka uu u badnaay nebiga sal ll ly salam marmarna way dhici jirtay in usluub kale oo ka duwan uu yeelo hadba maqaamka sida u fiican ayb asalka laakiin waxaa weeyaan qofka muuminkaa in loo ceeb asturo oo wax sheegiisu ou noqdo asturaad taasaa asalan wabihi qaala akhbaranaa waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa cuquubada qofka ku dhici karto haddii uu samada salaada markuu tukanayo kor uu fiirinayo in araggii laga dafo oo nuurkii laga qaado ayb marka in de xisan ay sidaas u dhacdo waa dhici kartaa xaqiiqada sidaa lagu wado ama in de xaqii iyo wixii la arkayey ee indhaha qofku u isticmaalayay inuu waayo wa bihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can yunusa wahuwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabin can cubayd illahi bni cabdillaahi ana rajula nin min asxaabi rasuuli llahi sal l slam nebiga asxaabtiisa ka mid ah xadatahu wuxuu u sheegay annahu samica rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayou maqlay idaa kaana axadukum fi salaati midkiin haddii uu salaada ku jiro falaa yarfac basarahu araggiisa younan kor u qaadin ila samaa'i samada xaggeeda falaa yarfac marka waa nahyi siiqada nahyigana asal waa taxriim marka waa in ficilkaani marka uu xaaraam yahay ee salaada dhexdeeda uu xaaraan ku yahay haddii ay ka dhacda marka uu kor fiiriyo salaaddii ma soo celinayo ma ka jabayso laakiin wuxuu ku dhacay qalad ayb an yultamaca basaruhu ay lianlaa yultamaca si aan loo dafin basaruhu araggiisa marka an yultamaca jumladu marka waxaa weeyaan fii maxalli jarin laam oo tacliila marka in lagu soo qadaro markaana la yiraahdo laadi naafiyadana la keensado lianlaa yultamaca basaruhu araggiisa si aan loo dafin ama in nafyigaa laga daayo oo la yidhaha khashyata an yultamaca basaruhu waana dariiqatu lbasriyiin dariiqadaas oo khashyata ama karaahiyata an yultamaca basaruhu ta kalena lianlaa in la yidhaahdana waa dariiqa kuufiyiin ay leeyihiin waana usluub carabiga aada ugu badan oo qur-aankaba ku badan qaala baabu tashdiidi fi liltifaati fi salaati adkeynta la adkeeyey caddaynteediibuu u baab yahay milicsiga salaada dhexdeeda la milicsado milicsigana waxay tahay qofka inuunan leexanin laakiin araggiisa indhaha uu walac walac u ka siiyo oo uu dhinacyada u kala leexleexayo isagoon qiblada markaa ka jeesanin laba nooc waaye marka mid iska bannaan oo uu keeni doono iyo midaan bannaanaynba sideeda haddii marka duruuf iyo daruura ay jirto milicsiga bannayso waa bannaan yahay waana waxaana lagu xambaarayaa midii nebiga sidaasaa lagu xambaaraya wayna badan tahay axaadiis fara badan baa kusoo aroortay oo nebiga markii uu diray ninkii khabarka uga keenayay gaalada salaad buu ku jiray ninkii marka oo buurtii kasoo socdo ayuu hadba nebigu dhinac u milicsanayay isagoo aan qibladiina ka jeesanaynin ayb haddii marka aynan wax daruuro ah jirinna ma bannaana wabihi qaala akbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akbaranaa cabdullaahi ibn اlmubaarak can yunusa can الzuhriyi qaala samictu abalaxwas yuxadihunaa ninkan marka abulaxwas waxaa zuhri unbaa ka wariyey waa shaykhun liلzuhriyi isaga bis baa ka wariyey keyrkiina kama wariyaan ibnu xajar isaga marka maqbuul ee wax sidaaba ugu tarjamay marka axaadiidtiisuna waa yar tahay hal sheekh buuna leeyahay waxaa aada uga muuqanaya marka jahaalada iyo in uu markaa jahaalo ay ku sugan tahay ayb markaa qaala samictu abalaxwas ayaan maqlay buu yidhi zuhri yuxadihunaa isagoo noo xadiidayo fii majlisi bni lmusayab ibnulmusayab majliskiisa wabnu lmusayabi jaalisun saciid ibnulmusayabna uu fadhiyo annahu samica abaa darin ayuu maqlay abuu dar markayaa ka maqlay samicadan faacilkeeda waa abulaxwas marka abulaxwaskaasi wuxuu ka maqlayaa xadiidka abuu dar ee ma ahan inuu saciid ibnulmusayab ka maqlaayo isaga saciid meeshuu iska fadhiyaa waana dhegaysana xaakim mustadraga isaga riwaayo wuxuu kusoo saaray waham uu ku jiro ee uu yidhi samictu qaala ibnu shihaab samictu abalaxwas yuxadiu can saciid bn اlmusayab riwaayada marka wahamaa ku jiro walidaalika ragga uu ka wariyo markuu sheegayay mizi abulaxwaskani can abi darin ayuu yii abu dar buu ka wariya anahu samica abaa darin yaquulu qaala rasuulu اllahi sal l slama laa yazaalu اllahu alla ka zuuli maayo caza wajala muqbilan inuu mid kusoo jeedo uu yahay cala alcabdi addoonkiisa mid soo qaabilayo inuu yahay fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda maa lam yaltafid haddii uunan milicsanin ee isaga uunan araggiisa jeedinin fa idaa sarafa wajhahu wejigiisa haddii uu dadbo uu leexiyo insarafa canhu waa ka gadoomayaa alla xaggiisa addoonkaas marka haddii alla araggiisa yacnii soo qaabilitaankii alle hadduu waxa uu ku weynayo waa wax aada u adag marka wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa alfallaas abu xafs qaala xadaanaa cabduraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa zaa'idatu wahuwa bnu qudaamata abu salt alkuufiyu can ashcad bni abi shachaa can abiihi can masruuqin can caaishata radia allahu canha qaalat sa'altu rasuula allahi sal l slam nabigan su-aalay can ililtifaati fi salaati milicsiga salaada dhexdeeda faqaala waxa uu yidhi ikhtilaasun huwa milicsigu ikhtilaasun dafitaan yakhtalisuhu shaydaanu shaydaanku uu dafayo min asalaati salaada xaggeeda uu ka dafayo yacnii min salaati lmar-i qofka salaadiisaa shaydaan wax ka qaadanaya alkhulsatu waxaa la yidhaha alkhadfatu dafitaanka oo qofka marka uu waxa isagoon iska jirin dhaf laga siisto lagala lagala tago ayaa la yidhaahdaa marka salaadaadii oo shaydaan adoo qaflo ku jiro ama ka ama maqan dafitaan uu dafayo yaa laga cabiray marka iltifaatka wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa abulaxwas can ashcata abulaxwaskaani marka kii hadda ma aha kii hadda taabici buu ahaa kan isaga waxaa weeyaan salaam bnu sulaym alxanafi can abiihi can ashcaa can abiihi can masruuqi can caaishaةa radia allahu canha can الnabiy sal ly slama bimilihi isagoo kale wbihi qala akbaranaa cmr bnu caliyin wahuwa abu xafsin اlfalaas qala xadaanaa cabdالraxman qala akbaranaa israa'iil can ashcata bni abi shacthaa hadda marka ashcadkan baa marka waxaa ka warinayo abulaxwas israa'iil iyo riwaayadii horena waxaa ka warinayey zaa-idatu bnu qudaama xadiidka marka duruqdiisu saas ayb ayb marka ashcadkiibuu marka israa-iil baa hadda ka warinaya can ashcata bni abi shacthaa can abi caطiyata wahuwa abu caطiyata alwaadiciy alhamdaniy wahuwa hiqat can masruuqi can caaishata can الnabiy sal ly slama bimilihi marka awal ashcat bnu abi shacthaa aabihii buu ka warinayay riwaayadan abu cadiyuu ka warinaya waa marka isnaa asaaniidda xadiidka ayuu tanweecinayaa ayb wabihi qaala akbaranaa hilaalu bnu اlcalaaءi bni hilaalin huwa albaahiliyu abu abu camri abu cabdالraxmaan saduuq rawaa lahu الnasaa-iyu faqad qala xadaثna almucaafa wahuwa bnu sulaymaan almucaafa bnu sulaymaan aljazariyu alrascaniyu abu muxamed saduuqun nasaa-in baa u wariyo qala xadaثna alqasimu wahuwa bnu macnin alqaasim ibnu macni bn cabdالraxmaan bn cabdillaahi bni mascuud cabdullahi bni mascuud bau galaa ninkan can اlacmashi can cumaarata wahuwa cumaaraة bnu cumayr ataymiy hiqat habtun can abi caطiyata qaala qaalat caaishaةu radia allahu canha ina liltifaata milicsiga fi salaati salaada dhexdeeda la milicsanayo ikhtilaasun weeyaan yakhtalisuhu shaydaanu min asalaa shaydaanku uu salaada ka dafaayo qofka ayb riwaayada kana tanna marka waa min xadiidi cumaara can abi catiya yani marna marka abu catiyahan marna waa marka xadiidi masruuq ee abu shactha aabihii iyana waa ku kala xiran tahay dhowr meeloo marka duruqdiisa u badbadiyay dhammaanna waxay tusayaan iltifaatka inuu makruuh yahay salaada dhexdeeda qaala baabu ruqsati ruqsadii caddaynteediibuu u baab yahay fi liltifaati milicsiga in la ruqseeyo fi salaati salaada dhexdeeda yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix loo milicsado waa haddii marka xaajo ay keento waa bilaa xaajo waa kii aan soo dhaafnay midkan marka waxaa lagu xambaarayaa xaajo iyo dan wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can abi zubayr can jaabirin anahu qaal ishtakaa rasuulu llahi sal l slam nebigaa xanuunsaday fasallaynaa waraa'ahu gadaashiisaan ku tukanay wahuwa qaacidun isagoo fadhiyo wa abuu bakrin abuu bakarna yukabiru allahu akbar uu dhahayo muballiq uu yahay yusmicu nnaasa dadka uu maqashiinayo takbiirahu nebiga takbiirtiisa faltafata ilaynaa xaggeennu soo milicsaday maxalushaahidka waa kan marka fa ra-aanaa wuuna arkay qiyaaman anagoo taagtaagan buuna arkay fa ashaara ilaynaa waa uu noo ishaaray faqacadnaa waa fariisan sidaa buu yidhi marka marka meeshaan faltama faltafata ilaynaa waa mowdicu shaahidi min alxadiid sindi wuxuu leeyahay fii xaashiyatihi waxaa laga qaadanayaa xadiidkan nebiga sal l slama gadaasheyda waxbaan ka arkaadii uu yidhi cala dawaam inaynan ahayn mar kasta waayo haddii uu gadaal uga jeedo dadkan maba u baahanayo inuu milicsado soo maaha waayo iltifaatka waxaa keenaya gadaal inuunan ka arkaynin haddii marka gadaal uu sida horay mar kasta oo wax uga arkaayo markaan milicsigan ma unan imaadeen sindii saasuu leeyahay xadiidka inuu nebiga gadaashiisa wax ka arkaayo salaada dhexdeeda isaga waa xadiid saxiixa macruufna ah mashhuurna ah ee isaga ma diidayo laakiin wuxuu leeyahay cala dawaam ma aha shuraaxda qaarkoodna arrintaa waa ku tacqiibiyeen maya mana isdiidayaan bay dhaheen marka inuu yacni milicsigaasi marka milicsigana waa jiraa kanna waa jiraa bay leeyihiin faashaara ilaynaa waa noo ishaaray faqacadnaa waan fariisanay fasallaynaa bisalaatihi salaadiisa ayaanu ku tukanay qucuudan annagoo fadhino falamaa sallama markuu salaamo noqsaday qaala waxauu yidhi in kuntum in hushaniye kuntum waxaad ahaateen waxaad ahaydeen riwaaya nusaqa qaarna kittum bay qorayaan kittum waxaad ku dhowaateen waay kuntumna waxaad ahaydeen waay intuna waa mukhafafa min athaqiila inna oo la takfiifiyey waay damiiru shani baa marka ay qaadanaya in hushaniye kuntum waxaad ahaydeen aanifan goor dhoweyd tafcaluuna inaad samaynaysaan ficla farisa waruum faris iyo ruum ficilkooda yaquumuuna calaa muluukihim boqoradooda korkooda ayay istaagayaan wahum qucuudun boqoraduna ay fadhiyaan marka anu fadhi baan ku tukanaya haddaad idinku taagan tihiin waxaad u ekaanaysaan faris iyo ruum sababto a boqoradii oo fadhiyo ayay ayagu taagtaagan yihiin marka nebigu dabcan de dadkan salaaday ku jiraan oo hadda iyagu sida ay boqorada loogu istaago ma ahan istaagoodu dabcan kuma imaanin laakiin nebigu wuxuu diidayaa qofka muslimka daahirkiisa iyo gaalka daahirkiisa inay isshabahaan mar haddii marka daahirkiiba tashaabuhii loo diidaayo ee baatin marka maxaaba lasoo gaaraaba haddaadan qofka u ekaanin daahirkiisa baatinkaaga iyo baatinkiisana waa kala fogaanaya inay kala fogaadaan gaalka iyo muslimkana waa maqsuud sharci ah wixii isu keenayo iyaga howl u taal waay marka waayo sharcigu waxaa aada ugu badan axaadiidta nebiga iyo qur-aankaba aad waxaa ugu badan gaalka iyo muslimku inayna isshabihin haddii hadda la yiraahdo marka ha is-shabahaanna ama yacnii farqiyaanu u dhaxaynin haddii la yiraahdana de waxaa weeyaan meeshii waxaa baxaya marka dadkii ahlu jaxiim iyo ahlu ahluljannaha dadkii kale ahaa waa inaynan isku ekayn marka niyada la fiirin maayo waayo hadda saxaabada niyada ay u taagnaayeen niyo xun ma ahayn haddana nebigu niyada ma milicsanina daahirkaasuu milicsaday fiiriyey ayb waxaa la mida salaada inaan tukanno waa nalaga reebay marka qoraxda ay soo baxayso waxaana lagu cileeyey dadka qoraxda caabudo ayaa sujuudo waqtigaa u sujuudo nebigu waa ogyahay qofkan mu'minkaa inuu ilaahay u sujuudayo ee uunan qorax u sujuudaynin haddana waxaa la diidayaa marka isu ekaanshahaasba sideedaba dadka qaar badanna marka waxay ku leeyihiin dhib male qofkan niyadiisa wax fiicanaa ku jiro kana oo kale maahan sidaasay marka u fududaysanayaan mana ahan saas falaa tafcaluu ha samayninina i'tamuu bia'imatikum a'imadiina ku dayda in sallaa qa'iman hadduu istaag ku tukado fasalluu qiyaaman istaag ku tukada wain sallaa qaacidan fasalluu qucuudan ku tukada waa soo marnay masaladaan ila tahay imaamadan kusoo marnay wixii khilaaf ku jiray وبه qال أخبرنا أبو عمار الحuسين بن حريث qال xdثنا الفضل بن موسى وهو السيناني عن cبدالله بن سعيد بن أbي هind وهuوa أبو بكر المدني صدوq ربما وهم rwى lh أصحاب الكتب الستة عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس qاaل kاna رsuuل اللhi صلى اه علي سلم نبgu wuxuu ahaa yaltafitu fii salaatihi salaadiisa inuu milicsanaayo yamiinan washimaalan midig iyo bidix walaa yalwii ma leexinaynin cunuqahu qoortiisa luquntiisa khalfa dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa ma u leexinaynin yani waa milicsanaya midigta iyo bidixda sidaan ma u leexanaynin marka ayb xadiidkan marka imaam axmed aad buu u inkiray waana sixadiisa aad buu u diiday inuu saxiix yahay qaala almaymuuniyu wa axsibuhu waxaan u malaynaa buu yihi qaala inuu imaam axmed yidhi laysa lahu isnaadun xadiidkan isnaad qaa'im a ma laha xoog badan ayb ma sugnaa ma sugnaanayu ka wadaa laysa lahu isnaadun ey yahbutu yani isnaad sugnaanaya ma leh daara qutni isaga waxa uu yidhi fii su-aalaati albirqani abu bakr albirqaniyuna waa la yidhaha albarqaniyuna waa la dhaha wuxuu yidhi laysa bisaxiixin xadiidku saxiix ma aha imaamu tirmidi markuu wariyeyna wuxuu yidhi xadiidkan xadiidun gariibun tafarada bihi اlfadl bnu muusa can cabdillaahi bni saciid bni abi hindin mutasila waarsalahu gayruhu can cikrimata marka cabdullaahi bnu abi hindinkan ee saduuqun rubamaa wahim aan dhahnay ayaa dad badan khilaafay isaga waa wasliyey inta kalena waa irsaaliyeen marka owhaamtii lagu sheegayay baaba hadda ku dhacay wahamki ayb wakiicna xadiidka wuu wariyey can cabdillaahi bni saciid can rajulin can cikrimata can اnabiy sal l slam mursalan tanna maxay keeni cabdullaahi bnu saciidka laftiisaa laysku khilaafay qaarna isagoo mursala ayay ka warinayaan sida waafaqsan dadka badan qaarna waxay warinayaan isaga oo musna mutasil ah ayb yani sidaa ah marka isagana waa la isku khilaafay qaabka looga warinayo isaga laftiisana riwaayaadka itisaalka uu ku keenay hayruhu buu khilaafay taana marka qilatu dabdi bay tuseen ayb abu daawuud iyo daara qudni iyo keyrkoodna waxay dhaheen in haadaa saxa in haadaa saxa haddou ansaxo xadiidkan ayb bayhaqina marka wuxuu yihi facalaa hada asaxiixu lmunqaicu marka xadiidku wuxuu saxiix ku yahay inqiaac dacfimaa marka kan ku jiro baabkan axaadiidta ku soo aroortay iltifaatka nebigu sameeyeyna waa lilxaajati ayuu u sameeyey baahi baabu qatli اlxayati abeesadii dilitaankeeda iyo walcaqrabi iyo dibqallooca fi salaati salaada dhexdeeda lagu dilo waayo calaaqada ka dhexaysaa waxay tahay waa camal iyo ficil marka la dilaayo shayga mu-diga ahee qofka dhibayo inuu dilo salaadiisa ka jebin mayso haddii de ficil badan uunan ka imaanin dabcan oo salaadiiba uunan isagu ka bixin wbihi qaala akhbaranaa qutaybaة bnu saciid can sufyaana wayaziida wahuwa bnu zurayc can macmarin can yaxya bni abi kahiiri can damdm bni jawsin wahuwa alyamaamiyu hiqat can abi hurayrata radi allahu canhu qaal amara rasuulu اllahi sal l slama nebigu wuxuu amray biqatli اlswadayni labada madmadow in la dilo fi salaati salaada dhexdeeda abeesada iyo dabaqaroofka waa ama dibqalooca wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu raafic qaala xadaanaa sulaymaan bnu dawuuda abu dawuud qaala xadaanaa hishaamu bnu abi cabdillaahi wahuwa dastuwaa-iy sanbar can macmarin can yaxyaa can damdamin ayb can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama amara biqatli اlswadayni fi salaati nebiga wuxuu amray labada madmadow in lagu dilo salaada dhexdeeda marka abeesadii iyo hadda waxaa la sheegay dibqallooca kuwa kalena waa la haleeshiinayaa xayawaanka mu-diga ee wax dhibaayo sida dugaaga iyo wax la midkae qofka kusoo xadgudbaayo isagoo salaada ku jiro waa ka waa iska celin karaa ayb ayb qaala baabu xamli الsabaayaa fi salaati ilmaha yaryar xambaaridooda salaada dhexdeeda in lagu xambaaro wuxuu ku yimid caddaynteediibuu u baab yahay wawadcihina iyo dhigitaankooda in la qaado la dhigo salaada dhexdeeda wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala akhbaranaa malikun can caamir bni cabdillaahi bni zubayr can camr bni sulaym can abi qataadata ana rasuula اllahi sal l slama kaana yusallii nebigu wuxuu ahaa inuu tukanayo huwa xaamilun umaama isagoo umaamo sido umaama iyo umeyma labadaba waa la dhahaa umaama marka gabadhiisa zaynab ayaa dhashay zaynab binti rasuulillaahi baa dhashay aabaheedna abulcaas ayaa la dhihi jiray waa nin nebigu uu xididtinimadiisa iyo uu aada uu yacnii uu u ammaanay buu ahaa dayb ballanqaaduu u sameeyey waa uga soo baxay ballanqaadkii markaa wuuna islaamay markii dambe umaama isagoo sidoo faa-ida ayuu markaa nebigu uu tukanayo faidaa sajada hadduu sujuudayo wadacahaa waa dhigaayo waidaa qaama hadduu istaagayana rafacahaa waa kor yeelayo marka afcaashaani hadday waa badan tahay la dhahana iskuma xigxigto ficilka markuu salaada jebinayana inuu badan yahay iskuna xigaa shardi ah fuqahadu ay ku xireen waayo salaada qofka ina fi salaati la shuqlan adoo salaad ku jira haddaad shaqo kale iska gasho camal tiro badan aada gasho salaadii mashquulkeedii baadba ka baxday saas darteed marka waxay leeyihin camalka salaada burinaayo inuu badan yahay kathiir inuu yahay isla markaana uu isku xigxigo ayb marka markuu taagan yahayna waa haystay qiraa'adii buu sidaa marka ku aqrinayaa rukuucdii waa haystaa ictidaalkii waa la kacayaa sujuudda markuu sujuudayu dhigaa marka camal marka isku xiga maaha dhigidda iyo qaadidda saasaana alimaamu nawowi iyo keyrkii ay ku towjiihiyeen qaar baa waxay yidhaahdeen maya ee gabadhan iyadaa kusoo dhegaysay isaga marka kicitaanka uu la kacaayo ayuu culayskeeda la qaadayeen qaaraa sidaa dhahayaan oo kaanat tatacallaqu bihi laakiin waxaa ka muuqdo wadacahaa rafacahaa waa ka duwan tahay taas waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka ilmaha yaryar haddii najaas lagu hubo aynan jirin ama si yacnii lagu ogyahay aynan jirin asalka inay tahay dahaaro ilmuhu ay yihiin oo dharka ay wataan iyo ayaga laftooda haddaan najaas hadda lagu ogeyn ama dharkaa inuu najaasoobay aan la ogeyn waa qofka waa qaadaya xambaara gabadhaanna gabarh yaray ahayd dabcan rasuulku markuu saa u qaadayo ilmaha yararka marka in la yidhaahdo gabadhan waa laga aamin ahaa waxaas iyo ogaa takalluf aad u badan baa ku jira in uun asalka ay tahay uun ilmuhu dahaaro in lagu xambaaro haddii marka najaas iyo waxa aan markaa lagu ogeyn dadka qaarkoodda ilmahoodii waa ka cararayaan waxay uga cararayaan waa najaas darteed nacam waxaad arkaysaa oday ilmaha markay kusoo ordaanba dharbaaxa ku gedinayo halka kaas kale isaga tuuraya iga wad buu leeya najaas waayo ilmahan dharkoodaa najaas oo waxaanaan najaas oo rasuulkana waa xambaari jiray korkiisay kori jireen waa dhunka jiray yani macaamil marka waxaa weeyaan diin si xoogaa aan sax ahayn ugalay waay wax hadda fuqahaduna ma dhahayaan ilmaha asal najaasay ku yihiin ma dhahayaan asalku waa dahaaro haddaad najaas ku og tahay markaad adoo salaad ku jira ma qaadi kartid haddaad qaadana waa jabee dabcan salaada wbihi qala akhbaranaa qutaybaةu qala xadaanaa sufyaanu can cثmaan bni abi sulaymaan can caamir bni cabdاllahi bni zubayr can camr bni sulaymin can abi qataadata qaala ra-aytu nabiya sal l slam nabigaan arkaayey ayaan arkay yaumu nnaasa isagoo dadka u imaam ah wa huwa xaamilu umaamata binta abi lcaas isagoo xambaarsan oo mid xambaarsan ah calaa caatiqihi deegtiisa ama garabkii garabka ay u saaran tahay tunka fa idaa rakaca haddii uu rukuuco wadacahaa waa dhigaaye fa idaa faraqa haddii uu dhammeeyo min sujuudihina acaadahaa waa soo ceshanay qaala baabu lmashyi amaama alqiblati khutan yasiira baabu bayaani xukmi lmashyi socodkii xukunkiisa caddayntiisiiba uu baab yahay amaama alqiblati qiblada horteeda loo socdo khutan tallaabooyin yasiiratan yar kaiirku marka isaga waxbuu jebinaa dabcan tarjamadiisa fiiri fiqiga ka muuqanayo yacni haddii qofku iska socdo salaadii waa ka camal badanuu gelaya ayb wax yar marka inuu qofku laba tallaab ama wax lamida uu dhaqaaqo dhib ma laha wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa xaatim bnu wardaan abu saalix albasriy weeyaan qaala xadaanaa burdu bnu sinaanin abulcalaa wahuwa abulcalaa addimashqiyu saduuqun rumiya bilqadar can الzuhriyi can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat istaftaxtu lbaaba iridii ayaan ka furi dalbay yani iridii in layga furo ayaan dalbay istaftaxtu waxaan furid dalbay albaaba albaabka ayaan furid dalbo in la yanii waan gargaraacayo warasuulu llahi sal l slam nabigana yusalii uu tukanaya tadawucan sunno walbaabu iridkuna cala alqiblati qiblada korkeeda uu yahay famashaa can yamiinihi midigtiisa usoo socday ow can yasaarihi ama bidixdiisa fafataxa albaaba iridii buu furay yani albaabka dhabarkiisa kuma oolin hortiisuu ku yaalla meesha u dukanaya waxyar buu midig u baxay ama bidix markaabuu furay albaabki uma rajaca ilaa musallaahu dabadeed meeshii uu ku tukanayay ayuu u laabtay ayb markaade wuxuu ka fahmay guriga rasuulkana guri weynoo yani ballaaran ma ahan dabcan waxyar unbaa marka uu ka socday meeshaan saasaa ka muuqanayso tadawucantan marka yusallii tadawucan mafhuumiyay leedahay marka uma waxaa laga qaadanayaa midda waajibka inaan lagu aan la yeeli karin sidaan waajibka iyo sunnada waa isku arkaan waana isku shuruud mar haddaad salaad sunno ah gasho faatixadii inaad akhriso waa waajibaysaa arkaantii dumaaniinadii haddayba salaad in lagu dhiga aada rabto ayb marka tadawucan taasi waa uun hadda ama yacnii qeyd ama wuxuu iska noqonayaa shay aan mafhuum lahayn culimada qaar laakiin mararka qaar way kala farqiyaan tadawuca iyo iyo faradka walidaa weliba imaam axmeda aada ugu badan baabu tasfiiqi fi salaati sacabtunka salaada dhexdeeda qofka uu sacabtumo wbihi qaala akbaranaa qutaybat wmxamed bn lmuhanى wlafdu lahu qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriy can abi slma can abi hurayrata can الnabiy sal l slm qaal atasbiixu lirijaali tasbiixda raggay u sugnaatay oo markii imaamka in la baraarujiyey iyo la rabo subxaana allah ayaa la dhahaya wtasfiiqu sacabtunkana linisaai haweenkaa iska leh zaada bn lmuhanaa ibn lmuhanaa wuxuu ku daray fi salaati salaada dhexdeeda ayuu ku daray marka fi salaatidan waxay kala bixinaysaa imaamu maalig iyo culimada jumhuurka ah imaam maali imaam maalig isaga wuxuu leeyahy nin iyo naagba subxaan allahi unbay dhahayaan marka la leeyahay atasbiixu lirijaali watasfiiqu linnisaa'ina ay min shani nnisaa waay sacabtun iyo sacab dhow shani naageed waay marka haweenku hadday imaamkooda inay baraarujiyaan ay rabaan subxaan allah bay iyaga laftooda dhahayaan saasuu leeyahay jumhuurkuna waxay leeyihin maya ee xukunkan salaadaa laga hadlaa riwaayada marka ibnulmusanaa baana marka fi salaati ay ku jirtaa marka fi salaati waxay xadidaysaa marka sacab sacabtumidaani in salaada dhexdeedaba ay tahay haween markay rabto inay wax baraarujiso gacanteedan marka daahirka gacanteeda ayay midda kale baabacadeeda ku dhufanaysaa marka sacabtunkaasi marka ay maqasho qofka imaamka u ah wou dareemaa marka wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu salamata qaala xadaanaa bnu wahbin can yunusa can ibni shihaab qaala akbaranii saciid bnu lmusayab waabuu salamata bnu cabdiraxmaan samicaa anahumaa samicaa ayaa la qadaraa abaa hurayratay maqleen yaquulu isagoo dhahayo qaala rasuulu llahi sal l slam atasbiixu lirijaali watasfiiqu linnisaa qaala baabu tasbiixi fi salaati tasbiixda salaada dhexdeeda lagu tasbiixsada caddaynteediibuu u baab yahay tii hore tasfiiquu tarjamay tasbiixdiibuu hadda tarjumaa wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa alfudayl bnu ciyaad can ilacmash xaa waakbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akbaranaa cabdullaahi can sulaymaan alacmash can abi saalixin wahuwa dakwaan abu saalix asamaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam atasbiixu lirijaali watasfiiqu linnisaa wabihi qaala akbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can cawfin qaala xadaanii muxamadun waa ibnu siriin can abi hurayrata can اnabiy sal l slm qaala atasbiixu lirijaali watasfiiqu linnisaa qaala baabu tanaxnuxi fi salaati tanaxnuxi salaada dhexdeeda cadayntiisiiba u baabya xukunkiisa atanaxnux waxaa la yidhaahdaa qofka inuu yidhaahdo kale marka ama dhuuntiisa iyo ay wax isku maraan oo kale sida uu yidhaahdo qofka uu leeyahay oo kale ayb marka salaada dhexdeeda tanaxnuxa see noqona wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu qudaama qaala xadaanaa jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid can mugiirata wahuwa bnu miqsam addabiy can alxaarithi alcukliy alxaarith bnu yaziid alcukliyu hiqatun can abi zurcata bni camri bni jariirin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu nujay cabdullahi bnu nujay huwa abu luqmaan alkuufiyu saduuqun can caliyin halkaanaa marka inqidaac ku jira oo cabdullahi bnu nujay waxaa la yidhi inay inuunan cali waxba ka maqlin baa la tilmaamay wdaara qudni baa wuxuu yidhi ina cabdاllahi bna nujay lam yasmac hada اlxadiiثa min caliy inamaa rawaahu can abiihi can caliyin marka riwaaya riwaayada jaadada ah wuxuu ka dhigay can abiihi can caliyin ayb wcabdullaahi bnu nujay lam yudrik caliya ayuu yihi waqaala bnu maciin lam yasmac min caliy jaamicu taxsiilkuna marka sidaas oo kale uu tilmaamayaa xaafid alcalaa-i caadatan marka nasaa-i caadadiisa waxay tahay axaadiidta cilada wadto ayuu soo hormariyaa kuwa wuxuu u danbeysiiyaa marka saxiix ah yani kuwa markaa khilaafka jiro meesha uu ku raajaxsan yahay buu gadaal mariyaa muslimna muxuu sameeyaa cagsi alaqwa falaqwa buu u wadaa ilaa marka dambe kuwa uu gadaal ka keenayo mutaabacaad iyo shawaahid u isticmaalay mararka qaarna lafdigooda maba soo kaxeeya kas buu uga tegaa imaamu tirmidina maxay ahayd caadadiisa isaga hal huwa yusaayiru maa maca muslim am yusaayiru maa maca anasaa'iy nasaa-iguu la socdaa isaga nasaa-iguu la socdaayo wuxuu baabka ku bilaabaa xadiidka qariibka ah kuwa xoogale gadaalo u dhiga mararka qaarna maba sheegaba kuwa xoogale wafi lbaabida iyo isaga dhex daraa ayb marka wuxuu yihi an aliy qaala xadaana cabdullahi bnu nujay can caliyin radia allahu canhu qaala kana lii min rasuuli اllahi sal l slama nabiga waxaa iiga sugnaa un ku lahaa saacatun saacad aatiihi waan u imaanayey fi aatiihi saacadda oo aatiihi fiiha aan u imaanayey faidaa ataytuhu haddaan u imaado ista'dantu waa ka idin dalbanayay in wajadtuhu yusallii haddii aan arko aan helo inuu tukanayo tanaxnaxa i tanaxnuxa ayuu dhahayay dakhaltu waa gelayay wain wajadtuhu faariqan haddaan arkana adina lii asaaba ii idmaaya markaas hadduu salaad ku jirana tanaxnux buu sameynay وبه qال أخبرني محمد بن عبيد qال xdثna بن عyاaش عن مغيرة عن الحاrث العkلي عن بن نuجyi qال qال عlي رaضي الله عnه labada siiqaba marka can عaliyi iyo qaala عaliyu waa laba siiqo oo اxtimaalayo اtiصاal iyo انqطاع labadaba kana lii min rasuuل الlahi صلى اه sلم مdخل bالleyl ومdخل bالنهاar nabiga waxaa iiga sugnaa wqti gelid madkl dakala yadkulu mafcal marka waxaa masdarka miimiga iyo darafkaba waxay ku wada imaanayaan mafcal madkhalun marka hadda uu leeyahay waqti gelitaan waayo marka waa darfu zamaan miimi ah wamadkhalun binahaari iyo waqti gelid maalintii aan ku lahaa fakuntu idaa dakhaltu bileyli haddaan usoo galo tanaxnaxa lii wabihi qaala aqbarana alqasim bnu zakariya bni dinaar qaala xadaana abu usaama qala xadaanii shuraxbiil yacni bna mudrik qaala xadaanii cabdullaahi bnu nujay can abiihi waata marka riwaayadii culammada qaarkood ay xoog yeelayen can abiihi qaala qaala caliyun radia allahu canhu kanat lii manzilatun manzilo aaayaa ii sugnayd min rasuuli lahi sal l slam nabiga xaggiisa igaga sugnayd lam takun liaxadin qof aan u ahayn min alkhalaa'iqi ka mid ah fa kuntu waxaan ahaa aatiihi inaan u imaanaya biaclaa saxarin waqtiga saxarka korkiisa yani ayaan u imaanaya yani waqti dadku hurdaan ayaan aniga usoo geli karay aan u imaanaya fa aquulu waxaan dhahay assalaamu calayka yaa nabiy allah fain tanaxnaxa hadduu am yiraahdo insaraftu ilaa ahlii gurigeygaan iska aadaya wailaa haddii kalena dakhaltu calayhi waan usoo gelayay haddii marka uunan ii tanaxnuxinna waa soo gelayay axaadiidtan marka waxay tusayaan in tanaxnuxu salaada uunan jebinaynin laakiin madhabka shaafici sida mashhuurka ku ah waxau yahay ama wejka asaxa ay ka dhigaan tanaxnuxa in uu haddii ay laba xaraf ka daahirto inuu jebinayo salaadda haddii kalena aynan jebinayn walidaalika waxay leeyihiin haddii qofka salaad jahriya imaamka akrinaayo ee dhuunta wax isku maraan jahrigu sunnagu awalba ahay oo iska aamusa hoos unbuu isaga akrinaayo intuu tanaxnux samey lahaa o salaaddiiba jebi lahayd waxaad moodaa meeshaas in aada loo adkaynayo sida ay laba xaraf uga daahiraanna xoogaa culaysaa lafteeda ku jirto oo loo fahmi laba xaraf oo mafhuuma inay ka daahiraanna culays yaa ku jiro ibnu xajar waxaan filaa fatxulbaariga wuxuu ku sheegaa buweydiga in uu leeyahay mukhtasarulbuweydiga kolley meel waa waa raaraadiyey ma ku arkin aniga fatxulbaariga marka wuxuu tilmaamaa buweydiga inuu isagu leeyahay shaafici tanaxnuxa salaada inuunan jebinaynin ayaa mukhtasarulbuweydi ku taallo ayuu sheegay marka haddii kolley kitaabku waa weyn yahay meel aan laga filaynin inuu ku jiraa suuragal noqon karto haddii marka sidaas ay sax sax tahay xoog leedahay marka haddiiba mukhtasarulbuweydi weliba waa jadiidka buweyda ilaa waa ninkii shaafici ka bedelay waaye xalqada oo khaliifkii shaafici buu ahaa marka haddii isaga marka uu mukhtasarkiisa kusoo qaaday waxba inaynan jebinaynin markaas madhabta lafteeda waa qowl baa jira marka jadiid ahoo laftiisa dhahaya ma jebinayso waana lagu camal falaa markaas wax dhiba ma laha hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed